dhegaystayaal waxaan iminkaa si toos khadka telefoonka inoogu jira malaaq calashiine oo ah afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed malaaq calashiine mana maqlaysaa si wanaagsan si wanaagsan bal waxaad inooga warantaa saakay xaalada guud ee magaalada baydhabo aalada guud oo magaalada baydhabo ilaahay macadiisa nabadgelyo way taallaa wax dhib le ma jiraan saaka ninkii isaga ahaa ayaa yidhi baydhabaan aadayaa magaalada ayadoon cid soo qaban qaadisay jirin ayaa dhammaanteed wada kacday islaamiya ajiinka dubaay laftarkooda ayagoo gacmahooda ajiinka leeyihiin bay laamida taagan yihiin taayaro ayaa la dubay magaalada qaac badan baa ka baxaya baawuro maaragtay eelboor ku sootay sida u socotay laftarkeedu asaas baa la tugiyey wixisa ma jirta dhaawaca waa jira dib bay u carareen hadda waa intaba soo gaaray in maaragtay waa la celiyey eelboorka camala lagu celiyey waana soo gaaraysaa wina maaragtay inuu soo baxo ayuu ku raja balada waana soo gaaraysaa sida xaaladda ay tahay maaragtay ugu ma ogin laakiin magaalada aad bay u kacsan tahay ninkaamaatirkiisa ayaa laga ma garateen waa ninke waa ninke ninkaas ayaa tiri waa ninke waa shariifatin aadan weyn dukaas shariifatin aadan weyn
malaaq calishiine malaaq calishiine shariif xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waddanka nidaam baa ka jira dalka een hal qof keliya maqasi kara een ulujeedka uu baydhabo intaan dhibaataha uu ugu samaynayo oo cid la hadashahay ma laha miya adeer meesha ujeedadu waa ujeedo badan arrinta ujeedo badan wey macnaha nimanka maaragtay xukuumadda haya laftarkooda ayaa raba koonfur galbeed inay aqaladeeyaan oo dhibaato ku abuuraan go-aan ayuka ay leeyihiin wey moogii maaragtay awgakoy dhibaana uqasi kara ma jiraan arrinta madaxweynaha iyo ayaa la qaba marka ilaahay maadiyaa ka dagaartee annaka waxa weeyaan haddii aysan jabanu naga cadin arrintaan inaan meelmaraynaa ku dadaalaynaa waana meelmaraysaa ilaahay odhankiisa saaka haddii uu soo dhagi waayo wasaas badan baa ka dhacday magaaladu haddii saaka uu soo dhagi waayo koonfur galbeed way guulaysatay wal hadda soo dhacayna waxay sheegayaan ninkii in la baajiyey wil war adnidamahay war hadda soo dhacayna saasay sheegayaan ma garateen waa tahay malaaq calishiine idinku waxaad tihiin odayaashii golaha guurtida oo muddo sanad ka badanba hawshani waday u dhabar adeegay barbakin kooxdii ku jirtay waan waan la galay ku guulaystay shariif xasan ma u taagi weyseen oo shariif xasan arrintiisu meel ma saari weyseen
adeer nin meeli haddaay meeli ka madow ninka haddii cadowgaaga uu rabo inuu u shaqeeyo warkaa maqli maayo war waa loo sheegay waa lala hadlay odayaal baan jirnay hamana loogu tagay waa lala hadlay marka hadalkii isaga ahaa dhaga dulaala kuma dhicin markaa waxa weeyana koonfur galbeed cadowgeeda ayaa soo adeejiyehaya ayaa dabada ka soo riihaya marka ilaahay adunkiisa ee lagama hor imaan karo raritaanka bulshada lagama hor imaan karo marka ninkii waxaas wada sacadan ku riyoonay asugun baa meel cidlee soo fariisan doona ma garan haddii shariif xasan uu yimaadaahi magaalada baydhabo maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan tillaabada aanu qaadayn waxa weeyaan sidii ummadaana ay ku badbaadi laheed maamulka ay dhigsatayna maaragtay uu ku horgeli lahaa tillaabadaadaanu qaadaynaa annaka inooma fudul degaan inaan galno laakiin waxaa la yidhahdaa naftii duulaan loo dooray meelwada aan kala waayey haddii aan ka fursan weyno dalka farta lanaga geliyo berigaasa waa adeegsanayna ma garan waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha golaha guurtida malaaq calishiine oo qadka si toosa inoogu warramayey inoogana warramaya xaaladda guud ee magaalada baydhabo malaaq calishiine waa maasan tahay idanka amudan